baxniintii cutubka afraad markaasaa muuse jawaabay oo wuxuu yidhi laakiinse bal ogow ma ay rumaysan doonaan codkaygana ma ay dhegaysan doonaan waayo waxay ugu odhan doonaan rabbigu kuma uu muuqanin markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi waa maxay waxaas gacantaada ku jira oo wuxuu yidhi waa ul markaasuu ku yidhi bal dhulka ku tuur markaasuu dhulka ku tuuray oo waxay noqotay abeeso kolkaasaa muuse ka hor cararay markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi bal gacanta soo fidi oo dabada ku dheg kolkaasuu gacantii soo fidiyey oo dabada ku dhegay kolkaasay noqotay ul gacantiisa ku jirta sidaas yeel inay ku rumaystaan inuu kuu muuqday rabbiga ah ilaahay awowayaashood oo ah ilaahay ibraahim iyo ilaahay isxaaq iyo ilaahay yacquub oo rabbigu wuxuu kaloo ku sii yidhi isagii bal gacanta laabta saar markaasuu gacanta laabta saaray oo markii uu ka qaaday bal ee gacantii baras bay yeelatay oo waxay u caddaatay sida baraf cad markaasuu ku yidhi bal gacanta laabta mar kale saar korkaasuu mar kale gacantii laabta saaray oo markii uu ka qaaday laabtii baleeg waxay haddana u rogmatay oo u ekaatay sida jidhkiisii kale oo waxay noqon doontaa hadday kugu rumaysan waayaan in ay calaamad hore codkeeda maqli waayaan dee markaas calaamadda dambe codkeeday rumaysan doonaan oo haddana waxay noqon doontaa hadday rumaysan waayaan labadan calaamo oo weliba ay codkaaga maqli waayaan dee markaas bal waa inaad webiga biyo ka qaadid oo aad dhulka engegan ku shubtid oo biyihii aad webiga ka qaadday markay gaadhaan dhulka engegan dhiig bay noqon doonaan markaasaa muuse wuxuu rabbiga ku yidhi rabbiyow anigu codkar ma ahi hadda iyo hore toona iyo tan iyo markaad ila hadashay anigoo addoonkaaga ah maxaa yeelay anigu hadalka waan shigaa waanan carab la'ahay markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi kan dadka afkiisa sameeyey waa ayo yaase dadka carab tira ama dhaga tira ama wax tusa ama indho tira sow anigan rabbiga ah ma aha haddaba sidaa daraaddeed tag oo anigaa afkaaga la jiri doona oo ku bari doona wixii aad ku hadli lahayd isna wuxuu yidhi rabbiyow waan ku baryayaaya dir kaa doonaysid inaad dirtid markaasaa rabbigu u cadhooday muuse oo wuxuu ku yidhi sow ma joogo walaalka haaruun oo ah reer laawi waan ogahay inuu isagu si wanaagsan u hadli karo oo bal ogow wuu u soo socdaa inuu kula kulmo oo markuu ku arko qalbigiisuu ka farxi doonaa haddaba waa inaad isaga la hadashaa oo aad erayada afkiisa ku riddaa oo anigu afkaagan la jiri doonaa iyo afkiisaba oo waxaan idin barayaa wixii aad samayn lahaydeen oo isagu wuxuu ku noqon doonaa ninka dadka kuula hadla oo waxay noqon doontaa inuu isagu afkuu noqdo adna waxaad isaga u noqon doontaa ilaah oo kale haddaba waa inaad gacanta ku qaadatid ushan aad cajaa'ibyada ku samayn doontid markaasaa muuse tegey oo wuxuu ku noqday sodonkiisii yatro oo wuxuu ku yidhi waan ku baryayaaye bal isiiddaa aan tage oo ku noqdo walaalahayga masar jooga oo aan soo arkay bal inay nool yihiin iyo in kale markaasaa yatro wuxuu muuse ku yidhi nabad ku tag markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi muuse isagoo midyaan jooga tag oo masar ku noqo waayo dadkii doondoonayey inay nafta kaa qaadaan way wada dhinteen markaasaa muuse wuxuu watay naagtiisii iyo wiilashiisii oo wuxuu saartay dameer wuxuuna ku noqday dalkii masar markaasaa muuse ushii ilaah gacanta ku qaatay rabbiguna wuxuu muuse ku yidhi markii aad masar ku noqotid cajaa'ibyadii aan gacantaada ku riday oo dhan fircoon hortiisa ku samee laakiinse anigu qalbigiisaan qallafin doonaa oo dadka ma uu sii dayn doono inay tagaan waxaad fircoon ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu yidhi israa'iil waa wiilkayga curadka ah oo waxaan adiga kugu idhi wiilkayga sii daa ha tagee oo ha ii adeegee adiguse waad u diidday inuu tago bal hadda ogow waxaan dili doonaa wiilkaaga curadka ah intay jidka sii socdeen meel bay ku habeen dhaxeen rabbi baana ugu yimid oo wuxuu damcay inuu dila isaga markaasaa sifoorah waxay qaadatay dhagax af leh oo wiilkeedii buuryadiisii bay ku goysay oo waxay ku ag tuurtay cagihiisa oo tidhi hubaal waxaad ii tahay arooskii dhiigga markaasuu iska daayay isagii kolkaasay tidhi waxaad ii tahay arooskii dhiigga gudniinta aawadeed markaasaa rabbigu wuxuu haaruun ku yidhi tag inaad muuse kaga hor tegtid cadlada dhexdeeda markaasuu tegey oo wuxuu kaga hor tegey buurta ilaah kolkaasuu dhunkaday kolkaasaa muuse wuxuu haaruun u sheegay eragadii rabbigu u soo faray oo dhan iyo calaamooyinkii uu ku amray oo dhan markaasaa muuse iyo haaruun tageen oo waxay isu soo ururiyeen waayeelladii reer binu israa'iil oo dhan markaasaa haaruun kula hadlaya erayadii rabbigu muuse u soo faray oo dhan calaamooyinkiina dadka hortiisuu ku sameeyey dadkiina way rumaysteen oo markay maqleen inuu rabbigu soo booqday reer binu israa'iil iyo inuu arkay dhibaatadooda ayay madaxa hoos u foorariyeen oo caabudeen